suuraة اlmaacuun makiyatun waa suura makiya qur-aankii qabla اlhijra soo degay qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi اllaahi الraxmaani الraxiim ara-ayta bal ii sheeg alladii kii yukadibu beeninayay biddiini is-abaalmarinta jazaha iyo abaalmarinta kan beeninayay bal ii sheeg ayb alaysa mustaxiqan ilcadaaba mid cadaab mutay miyuunan ahayn mafcuulka labaad ee ara-aytada waa la qadara marka alaysa mustaxiqan mustaxiqan lilcadaabi miyuunan cadaab mudnayn kaasi ara-ayta bal ii sheeg alladii kii yukadibu beeninayay biddiini is-abaalmarinta maalinteeda kan beeninayo bal ii sheeg bal man huwana waa la qadari karaa man huwa waa ayo kaas bal ii sheeg kaas waa ayo weliba man huwada aaday u fiicantaha in lagu qadaro waayo ara-ayta markay bimacnaa akhbirnii tahay laba mafcuulay qaadanaya ka koowaad waa jumladan midka labaadna waa muqadar man huwada yaana fiican si fadalika aladii yaducu lyatiim ay tafsiir u noqoto jumladaa dambe marka ara-ayta bal ii sheeg alladii kii yukadibu beenina bal igaga waran yukadibu beeninaya biddiini jazaha iyo is-abaalmarinta man huwa waa kee kaas bal ii sheeg fadalika kaagaasi alladii kii weeyaan yaducu riixayay alyatiima agoonka riixayay oo dhibaatada iyo ku qasbayo ku riixayay marka midka agoonka tiqatiqaynayo oo riixayo oo yacnii dhibkiisa un ka shaqaynayo xaqirayo ayb ee qasbayo ayb walaa yaxudu aan boorinaynin dadka aan ku booca aan boorinaynin oon dadka ku boorinaynin calaa طacaami lmiskiini miskiinka quudintiisa aan ku boorinaynin ay calaa iطcaami lmiskiini aan ku boorinaynin faweylun waadi naareed ama cadaab lilmusaliinoo usugnaaday kuwa tukado kuwa tukaday ayuu usugnaaday aladiina kuwiiba usugnaaday hum iyaguba saahuuna kuwii moog ah oo halmaansan can salaatihim salaadooda xaggeeda moog aladiina kuwiiba u sugnaaday hum iyaguba yuraa-uuna istustusayey wayamnacuuna celinayey oo ka celinayay dadka almaacuuna yacni maacuunka alaabta guriga mataaculbeytka guriga dadka ka celinayey oo aan ku taageeraynin oon siinaynin ayb haye suuraddan marka wax badan baa la tilmaamay qof xun baa laga sheekayna qofkaa marka tilmaamaha uu isku darsadee tan koowaad jaza iyo abaalmarin maba rumaysnaba in laysa soo nooleynayo lays abaalmarinaya ma rumaysna marka haddii qofku uunan aakhiraba rumaysnayn waasic aa ka maqan wax ka celiyo xumaanta daacada iyo waxa wanaagsan wax faro ayaa ka maqan waayo bani aadamku nafsadiisu waxay rabtaa mararka qaar wax dhib ah inuu qof dulmiyo wixiisi ka qaato ka awood bato qofkau doono dili karo ayuu rabaa sidaasna si fiican ma aha maxaa looga celi karaa marka laba shay inuu qofkaasi iimaan intuu yeesho aakhiro ka cabsado oo waxaasoo dunuubaba uunan ku dhiiranin markaas iimaankaa ka celinayo ama waxaa ka celinayo suldaan adag oo dadkii marka xumaanta iyo ka reebayo labadaa in la helo way dhici kartaa marka gaalada intay nidaam samaystaan suldaan adag waxyaabo ayaga ay xumaan u yaqaanaan inuu ka celiyo laakiin waa wixii ay ayagu xumaan u yaqaanaan wixii aynan xumaan u aqoonin maba iska celinayaan iimaan ka celiyana male suldadii iyo qaanuunkiina waaba laga maba looga maba u baahnaba dad kale inay ku tuntaan oo ay dulmiyaanna wax ka galayba male qaanuunka ayagu ilaalinaa laakiin banaanka shaqo kuma laha waxay rabaan ay ka sameynayaan marka fadalika kaagaasi alladii kii waayey yaducu riixayay alyatiima agoonka riixayay waa riixa waa qasba baa laga wadaa si xun ayuu u qasbayaayo ee waa dhibayaa agoonkii maxaa tusaale loogu soo qaatay waa daciif cid u qaylinaysa male aabihii waa dhintay waa ilmo yaro aan waxba iska celin karin wuxuu uga faa-iideysanaa dacfiga marka ee qofka marka dadka inuu qofka quwo taagdaridiisa in looga faa-iideysto qalab u ahay marka agoonka mar walba qur-aanka sada wuxuu u sheegayaa isaga wax ilaaliya badanaa ma qabo soo ma fahmin macnuhu maahan agoon keliya halayska ilaaliya dadka kale hala dulmiya ma laga wado waayo mararka qaar waxaa dhici karta qofka asbaabo kale in dacfi iyo taagdari ay u haysato inaad ku tumatood kor marta ma la rabo walaa yaxudu aan boorinaynin annaasa dadka calaa acaami lmiskiini aan ku boorinaynin yacni aan dadka ku tirtirsiinaynin war miskiin aan u kaalmayna masaakiinta ma dhahayo ka agoonkii waa kii daciifkaana waa dhibay cidna wax ma taraayo tan aayadda dambe marka waa inuusan cidna wax taraynin xuquuqdii marka dadka uu la nool yahay saasuu ugu tuntay tii ilaahayna faweylun cadaab lilmusalliina u sugnaaday yani kuwa tukaday aladiina yusalluuna fi lcalaaniyati sida muuqata waa dukadeen aladiina kuwii hum iyagu ayuu cadaabka u sugnaaday hum iyaguba saahuuna halmaansan can salaatihim salaadooda akharu lmufasiriin salaada waa ilowsan yihiin oo waqtigeeda markau baxay iska tukanaya hawshooda adduunyada iska wataan ee sahwiga hadda lagama wado qofkii salaada ku sahwiyaba waa cadaabu leeyahay bani aadamku sahwi waa shanigiisa waa loo abuuray waa waa ku abuuran yahay ujeedaa aladiina kuwii hum iyaguba yuraa-uuna istusaayey dadkay istutusayaan wayam markaa cibaadaadka danba kama laha dadka unbay isku tustusaan wayamnacuuna waxay mancinayaan oy celinayaan almaacuuna maacuunta almaacuun waa alaabta yaryar ee aadka u hooseysay guryaha taallo oo marka yacnii ama wadaanta isii aan ceelka biyo uga soo shubto ayuu diidayaa baaquligan isii xoogaa dan yaraan meesha kusoo qabsanaa koobkan isii waxa yaryarkee derisku iska qaata waa kaas marka ayay manciyaan oy celiyaanoo caariye cidna u siin maayaan ibnu kathiir wuxuu yidhi laa axsanuu cibaadata rabbihim rabbigood cibaadadiisiina ma wanaajinin walaa axsanuu ilaa khalqihi ilaahay khalqigii uu abuurayna maynan u ixsaan falin xataa walaa biicaarati maa yuntafacu bihi xataa wax qofka uu ku intifaacsanayo usoo celinayo xataa yaraan intuu ka qaba xataa waa diideen ayb wayamnacuuna almaacuun sadaqa hadda lama sheegin feeri wayamnacuuna almaacuun macnaha ku jira waa maxay alaabtan waa soo isticmaala waa kuu soo celina kaa qaadan maayo diida ninkaasi marka jaabkaagii maal ka bixi hana kaa taga ma yeelaha ma yeelahay waa min baab marka waxaa weeye shay hooseeya ayaa wax nalagu tusaa wixii ka badnaana qofkaan ma usoo jeeda mana qabanayo waayo macnaha marka wayamnacuuna mancinayaan oo dadka ka celinaya almaacuuna ay ka celinayaan waxay yacni maacuunta mataaculbeytka waxyaabaha guriga yaalee dadku ay derisku kala caariyeystaan saa darteed marka derisku haddii uu shay caariye ee kaaga baahdo inaad siisaa culimo badan waxay leeyn waa waajib waa waajib iyagoo aayaddan iyo ka fiirinaya haddii maanic sharciya uunan jirin haddii maanic sharciya jiro ma la siinayo maanic sharciga hadda wuxuu noqonayaa maalan hadday wax qalada shayga yani wax ay ku ist ay u isticmaalayaan maalan fisqi baa gurigi lagu sameynaa markaasaa salli isii buu ku yidhi geed gogol aan goglado iyo yacnii barkimo iyo isii buu ku yidhi meeshiina de fisqi iyo waxaa lagu sameynayaa xumaana alaabta loo isticmaala ma siinayso markaas adiga maacuun ma diidanid laakiin maanic kalead u diiday jin bay wax u qalayaanoo wax faal faallalow iyo mid yacni marka mingis iyo boorana iyo garaacaya ayaa marka wax u sheegay markaasay xoolay jinnigii u qalayaan markaas mididii isii alaabtii isii digsigii isii aan ku karsada mayaa leedahay waxyaabaha bidcadana waa la mid bidcaduna waa la mid bidcada waxaa ka midaba dadku badanaa ay sameeyaan qofka haddii laga dhinto gurigan marka laga dhinto soomaalidu waxay sameeyaan wax ayagu ay tacsi ula baxeen sharcigu tacsi ma dhaho kaas ma'tam ayuu yidhaha ma'tam waxaasna dhaqan shiicadu u badana u yahay iyagaa marka laga dhinto intay darbaal weyn ay xiraan oo muddo ay meesha ku qayliyaan oo timaha iska rifaan oo waxaas marka iyagaa sameeya ma'tamkaas jaahiligana waa laga keenay haddii dadku ay sameynayaan xoolaan qalanaynaa meydkan ku gogolaabaynaa ama gurigaa looga bixinaa meydka neefkii guriga looga bixinayo meydka keena yaa maalan la qalana maad alaabti isii buu ku yidhi ma la siinayo waayo waa bidco bidca waa xaaraan waxaan ujeedaa xaaraan bidcadu waa xaaraan la ee waxaana ku tusaya xadiidkii jariir ibn cabdillahi albajali oo uu yidhi saxaabi waayo jariir kunaa nacuddu waxaan ku tiri jirnay sancata aطacaami cinda ahli lmeyiti dadka laga dhintay agtooda cuntada lagu sameeyo walijtimaaca iyo isu soo ururka min alniyaaxati ayaan ku tiri jirnay niyaaxada baroor niyaaxaduna biitifaaqi alculamaa xaaraan wey meyd in loo baroorto oo inta la qayliyo madaxa qofka iska garaaco jeebka googooyo shay marka sharcigii niyaaxo ku tilmaamay weligaa haddaa rabta adiga sadaqo waayo dheh haddaa doonto tacsi ku magacaaw magacu waxba ma bedelayo xaqiiqdaa wax bedelaysan markaasoo kale qofka inuu kala qeyb qaato maaha haddaysa kaa yeelaynin ayaga darisow daris kuma nihin inaan macsi iskugu kaalmayno wixii aan macsi ahaynan waa idinkugu kaalmayna ina dhahdo cidna aada uga cabsanin taas ugana yacni leexleexanin xadiidka nebiguna sidaasuu ahaya nacam diintu ma ahan waxaasaan kasoo gaarnay iyadoo la sameeyo aabbayaalkeenaa yeelay awowgeynaa sameeyey waa ku dhalannay waa aragnay war waxaas diin ma aha hadday taasi diin noqonayso kitaab maba nala soo dejiyeenba nacam alacraaf waalaslaafa naloo dhaafi lahaa nacam nin walbaa saad caado ka dhigatay ilaahay u caabud baa lagu dhehi lahaa muxuu nebigu intaas maxay culimmadu ugu daaleen inay lix kitaab iyo kuwo kaloo ka badan inay qoraan nebiga hadalkiisii iyo wuxuu sameey jiray inay wax ka qoraan ay ka jamciyaan maxay ugu daaleen haddaa adigu saa rabta u dhaqmaysa haddii adigu awowgaaba nebiga wixii uu la yimid iyo wixii awowgaa la yimid hadday isaga kaa darmaan nebigu wixii ou lahaa ixtiraamkii iyo weyneyntii ou lahay aawo arrimahan markaan ka hadlaynana qofka younan u fakerin arrimo uun dad iskhilaafsan iyo oo ayagu isnacab oo iska hadlaaya iyo ha u fakerin adduunyaan joognaa maanta berri waa ka tegaynaa qabri baan na sugaya nacam hebel khilaafkiisana waxaan u sheegi mayno hebel kale nacaybkiisna u sheegi mayno keliya waxaan u sheegaynaa waxay tahay maadaama diintii nebigu yacni ka timid ay si lagu qoray taas darteed bisaan u sheegaynaa adiga marka laba wadaad ha ku dhex dhimanin haddaad doonto wixii marka sadaqada mayd in loo bixi karo warma ka taagna mayd wax waa loo sadaqay karaa laakiin tani sadaqa ma ahan marka maydka dhinto in gurigii lagu soo aruuro wax lagu cuno iyadoo murugti taallo oo xoolo inta lasoo bixiya lagu gowraco sadaqa ma ahan sadaqadu waxay tahay waa la yaqaanaayo meydkaaga markaad duugato murugtii ay kaa baxdo haddaad doonto aabbahaa iyo awowgaa iyo hooyadaa wax u sadaqay cid diidaysa male nacan waqti ha u yeelin unbis nacan waxaad doontana marka ee anfac leh u bixi oo ku sadaqayso ama cunto ha ahaadaan ama wax kale ha noqdaan hadday doonaan laakiin tani sidaas ma aha madhabteenna innaga shaaficina maxay maxay u taqaanaa arrintan bidca qabiixa muqnilmuxtaajkay ku taallaan minhaajka sharaxiisa in la ysku soo aruuro gurigii lagu dhintay wax lagu cuno bidca qabiixa waayo kutubta axkaamtana saasay dhigeen haddii marka axaadiidtiina aan laga haynin lagana haynin maxay ahayd kutubtii axkaamta fiqigana aynan ku qornayn haddaad doonto adiga haddaad moodaysid waxaan sheegayna inaynan sax ahayn adiga raad raadi xataa wax baxdi oo wax baar isku day inaad maskaxda ka xorowdo oo intaad wax baarto baaritaankaagii wixii kaaga soo baxo inaad ku dhaqmi karto isku day nacam laakiin ha u qufulnaanin un keliya caadadii awowga aad ka aragtay ama shiiq aad beri aragtay waxa uu ku yiraahdo un ha u qufulnaanin haddaad doonto iska baar laakiin haddaad tiraa waxna ma baaraayo ee wixii la ii sheegana waxaan ku tirinaa un dad isnacab un warkooda haddaad tiraahda see rabtaa adiga inaad ilaahay u caabuddo marka waa yahay marka arrimaha ilaahay in looga cabsado wayamnacuuna waxay mancinayaan oy celinayaan oy diidayaan almaacuuna maacuunta alaabta marka dariska ayb